bismillaahi raxmaani raxiim subax wacan wanaagsan dhegeystayaal halkan waaraadiyaha dalsan kuna soo dhawaada warka subax qodobada ugu dooranna waxaa ka mid ah somalilan iyo sidoo kale maamulka khaatime state oo mar kale qarka u saaran in dagaal cusub uu dhex maro wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka soomaaliya oo kulamo gaar ah la qaatay madaxweynaha bangiga adduunka iyo sidoo kale ku-xigeenkiisa madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo xarunta madaxtooyada qaranka ku qaabilay wiilkii kaalinta labaad ku guulaystay biladda qalinka ee tartanka orodka ee shan kun oo mitir ciyaaraha guud ee qaramada qaaradda afrika oo lagu qabtay dalka gaana shacabka ku nool xaafadda debdemiska ah ee sebian oo sheegay in aysan ka guuri doonin xaafaddaasi
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega trie g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega trie g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehel iyo goob kasta
mar kale subax wacan oo wanaagsan waa khamiis taarikhdu ay ku beegan tahay siddeed iyo tobanka bishii abril laba kun iyo afar iyo labaatan marmarka warkayga ayaad maqasheen markana u diyaar garoowa isagii oo intaasi ka faah-faahsan haddii aan ku bilowbo iyadoo la ogaa in mahadhadii uu reebay dagaalkii u dhexeeyey maamulka ee seesiyey khaatuma iyo sidoo kale somalilan ayaa maxaa mar kale laga cabsi qabaa in dagaal culus uu dhex maro dhinacyada sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada a c c khaatumo ayaa waxa uu sheegay in qorshaha qaar ka mid ah ciidamada taageeraya xooga maxooga s a c dib ugu noqdeen mudugu ay tahay mid la siyooga ah islamarkaana loo baahnaa inaysan saas noqon karaan sarkaalkan ayaa waxa uu sidoo kale sheegay in ciidamada s a c khaatumo ay yihiin kuwa ku filan inay isdifaacaan wuxuuna sidoo kale sheegay inuu aada ugu mahadcelinayo ciidamada iskood isku abaabulay oo halkaasi dagaalka kala hortegay somalilan sarkaalkan oo codsaday inaan magaciisa warbaahinta laga sheegin ayaa sheegay in somalilan aysan waxba ka dheefi doonin colaad cusub iyadoo bilihii ugu dambeeyeyna xaaladdu ay aada iyo aada u degneyd wuxuu sidoo kale sarkaalkan sheegay in uu taageerayo weeraro kuma dhaqa weeraro kala duwan oo halkaasi ka fuliso maamulka a c c somalilan ayaa maalmihii ugu dambeeyey dhaqdhaqaaqyo xoogan ka waday jiidaha ciidamada iska hor fadhiyaan ee degmada oabka oo u dhexaysa burco iyo sidoo kale laascaanood somalilan ayaa boqolaal dhallinyaro ah oo ay sheegtay in tababar usoo xirtay keentay fariimaha la isku horfadhiyo sidoo kalena gaadiid dagaal oo dheeraad ah la keenay aagaasi qorarku waxa ay tilmaamayaan in somalilan ay doonayso in dagaal kale ay dib ugu qaado halkaas gobolka soolna laga saaray bishii agost ee sanadkii hore ka hor maalinta ay sida weyn u xusaan ee sideed iyo tobanka mey ilaa saddex deegaan ayaa ciidamo dheeraad ah la geeyey sida ay sheegayaan dadka deegaanka waxaana ka mid ah booq dharkayn iyo sidoo kale owg shacabka ku nool xaafadda dabdemiska ayaa waxa ay sheegeen in aysan ka guuri doonin xaafaddaasi waxayna sidoo kale sheegeen in ay u dagaalami doonaan sida ay ula tahay guud ahaanba maadaama iyagu halkaasi ay deganaayeen sannado badan oo ay doonayaan in halkaasi ay kusii sugnaadaan wakhtiga loo qabtay shacabka ku nool xaafadda dabdemiska ayaa waxa ay ku eg tahay labaatanka bisha abril oo ay ka harsan tahay labo maalin ama maalin oo keliya waxaana sidoo kale la filayaa in dowladda federaalk soomaaliya halkaas ee ka bilowdo howlgalkeedii ugu dambeeyey oo ay ku doonayso in shacabkaasi laga saaro xaafadaha ay ku degan yihiin qaar ka mid a shacabkaas oo warbaahinta ka hadlay waxa ay yidhaahdeen
maxaa uga damin weyday sidii falastiin ma baryootamayno ma baryootami doono maxay taa baryaha maalin kasta maxay taa baryaha maalin kasta waa midii dadka iyagu u dhintay waa midii ilmaha iyagu u dhinteen waa midaan wiil iyo walaal ku weynay in annaga amaalgud nala kaga dhigo in saqiir iyo kabiir bannaanka naloo soo bixiyo cagafya nala ku soo bixiyo la yidhahda maanta waa la raraya annagu taasaan jawaab ka rabnaa ha nala daaye ha nala raro annaga maanta kama hadlayno annaga sababta nala ku yidhi waa la raraya cagafyaa naloo keenaya meesha nala geynaya ayaamahan waxaa dhawaaqaysa dhagax baa loo celinaya ma waxaa la yidhi dhulkan dadkan dhagaxa loo celiy xaggee naloo wadaa cagafaa naloo keena naloo keeni maayo wiil iyo walaal baan ku weyna meeshaan dowladdaanna nama siin midii ku xigta nama siin mid kale nama siin ayadoo dhulkaani bannaan buu maxamed siyaad barre ka baxay hadduu ka baxana labaatan kun oo nin madaxeed baa ku xabaalan annagana labaatan kun oo qof oo aan nahay madax ayagaa nala ku xabaalahaya mana baxayno mana bixi doono agoon baa taalla s- eh, shay baa taalla hooyadii isku dhimatay eh, n- eh, agoon baa taalla eh, eh, raggoodii ku baxay haddeertaan baa raggayaga ay ku wada baxo furumaha ay ku wada baaba'een meesha ay ku rarayaan raggayaga xaggee yihiin annaga mayna rarhayaan haddayna rari karaan oo ayna rari karaan dowladda federaalka soomaaliya ka baryi mayno hana rarinina malihin na raro baabuurta noo keena dadnimo hadday leeyihiin baabuurta ha nagu raraan hana baabi'iyaan ha noo keenaan dowladda ay ku faanahayaan oo ay hadhowta ku faani doonaan oo ay dhisahayaan oo ay dabaqyada intay ka dhisaan jin- injineerada usoo dirayaan ayagaa laga rabaa meesha injineerka intay usoo diraan ay dabaqyada ku dhisahayaan ayagaa laga rabaa gorgortan ma ka galayno ma doonayno ex control baa tireeyeen ma tegi karno ee bahalkii ma tegi karno askari baan dhalnay askari baana dhalay dadka ku baaba'aana dhalay maanaga carruurta ee dukaafada ku soo daadinahaya dagaal qarsoon baa nalala galay dagaal qarsoon baa nala kula jiraa dagaalka qarsoon dadka nagula jira xildhibaan ma lihin oo ka- noo soo bixi maayo wasiir ma lihin oo noo soo bixi maayo nin walbaaba shilinkiisuu rabaa dadkaan dad raba malaha xooggeedaga iyo awoodeedaan iska barina annagoo inta ka awood yar baan isbari jirin ma baryootamayna annaga ma baryootamayno ee birifoog cagag sabdidaa noo ballan sabdidaa noo ballan bixi mayno ma bixi doono ma socon doono waa ku baaqaynaa guddoomiyaha gobolka asagaa noo soo diray waa uu og yahay dabaqya ka dhisi maayo intuu annaga maatadayada bannaanka dhigo intuu biyaha naga gooyo korontada naga gooyo ninkayaga madaxiisi halkaa bar bayna dileen ragga ay shala ku dileen waryaa maxaa uga dami weyday sidii falastiin maxaa uga dami weyda ninka ay ku dileen kama fiicnin waa ku dhimanayna waa ku dhimanayna shalaa ninka dilay shalaa ragga yaga dhiigooda lagu cunay oo nala ku dilay halla barakiciyo saakana waa nala ku dilaya ku door wax
haddii ay technical ay noo soo dirayso iyo ciidamada ay noo soo dirayso sida israa'iil aan ugu gumaado falastiinba dhulkaa lagu daray wax kaloo noo dhiman maa jirto ujeedka annaga aan maanta wadno iyo go'aanka aan gaarnay haddaan nahay shacabka demdemiska ku nool inta inay noogu sameeyaan xabaal wadareed wax la dhaho falastiin kama ladin falastiin waxay yuhuudda ku gumaadayso waa dhulkeedii annaka dhulka ma diidan inay doorad leedaha waa ognahay laakiin baahi iyo daruufti shalayna keentay aa weli noo taagan annaga meelo aan tegi karin oo ka cambaaraysanaha jirto because ilmahan idinkaa shaabaday waddanka amni ma leh furimaha wada geysatee xaggee anaga tagnaa guri ma ijaaran karno mana iska bixin karno run maal sheega amase been markaa leeda waxaa niin keenaa baawurada ciidamada xagguuna geenaa ciidanka meesha uuna geenaayo bal ha noo sheego cii- dowladda canshuuraa la siiyaa shacabkay ka aruusaa dowlad waxay ku tahayna waa shacabka haddayna qaadaysa baawuro noo qaadaysa hana dejiso meel haddii kale ayada meel ha haarato oo ayada meel ha degto demdemis intaas meeqa guryaa gubat goormoo demdemis wax noo qabta hurmuud keliyaa demisee goormoo wax noo qabta waryaa ilaahay ka cabsada dadkaa u dhaarateen oo kasamka aa u qaadeen waa annaga haddaanan ahayn soomaali baawuradaa sheegaysee nagu qaada etoobiyaanka noo geeya abrag ayagaana siinaya jinsiya iyo waddamadaas kale iyo dadka cadowga nagu daadsha xildhibaanadii dambatalayay ee muxuu ahaa nila fadhiistay xildhibaanaa shaqo ku leenahay ma jirto xildhibaan dantiisuu fiirsaday xildhibaan dantiisuu fiirsaday gurigiisana mukeef baa ugu jiro shan kun oo doolarna waa qaataa wiilasheena la laba boqol oo doolar ay furimaha la taagan yihiin ballamihii nala galeen aawe balame ay nala galeen naga dambeeyeen anaka warniyin keeneen waxaa noogu soo xigtay labaatanka bisha waa lix beri oo keliya waa saddex beri oo keliya in lagu guuro maxaana anaga meeqo intaano qalqiyaa joogtee meeqaana Ma- ha- guriga ijaarka xataa bu- muddo waxaa la siiyaa oo sharaacaa inuu guri ku soo raadsado annaga mideeda kale guri aan raadsanayna maba jirtaba ilmihii meeshaan ku dhashtay furinta ay kuu joogaan
qaar ka mid ah shacabka ku nool xaafadda debdemiska ee magaalada muqdisho ayay kuwaas ahaayeen markan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waxa uu ma- xarunta madaxtooyada qaranka ku qaabiliyay cabdulaahi jaamac maxamed oo kaalinta labaad ku guuleystay bilada qalinka ah ee tartanka orodka shanta kun ee mitir ee ciyaaraha guud ee qaramada afrika oo lagu qabtay dalka ghana madaxweynaha ayaa ku ammaanay cabdulaahi jaamac maxamed sida uu u matalay dalkiisa isagoo tilmaamay in guusha uu gaaray ay tahay mid taariikhi ah oo dhiirigelin u ah ciyaaraha fudud ee dalka iyo dhalinyarada soomaaliyeed ugu dambeyntiina haddaan eego wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalk ee soomaaliya biixi iimaan cige ayaa ka qaybgalay shirka guud ee wasiiradda maaliyadda dalalka afrika iyo madaxweynaha bangiga adduunka xilli uu soconayo shirka xilliga guuga ah ee i m f iyo bangiga adduunka wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalk soomaaliya oo matalaya dhammaan wasiiradii shirka kasoo qaybgalay kuna hadlaya afkooda ayaa jeediyey khudbad uu ku faahfaahiyey habka u nuglaanshada deymaha kasoo kabashada iyo kobcinta dhaqaalaha tan iyo wixii ka dambeeyay diseembar 2023 soomaaliya waxay ahayd tusaale ay ku daydaan dalalka soo koraya ee deymaha laga le- lagu leeyahay dhinaca kale wasiirka iyo wabdiga ku helinaya shirka washington waxa ay shir gaar ah oo arrimaha soomaaliya la qaateen madaxxooyeenka bangiga adduunka qeybta bariga iyo koonfurta qaaradda afrika shirkan ayaana si gaar ah diiradda loogu saarayaa horumarinta iyo ballaarinta taageerada bangiga ee soomaaliya bangiga adduunka mool bank waxa uu ka mid yahay saaxiibada soomaaliya ee ka qayb qaata fulinta mashaariicda horumarineed iyo dib u habeynta maaliyadda oo hadda meel aada u wanaagsan ay marayso warkiisa waxsaaka ee aad kala socotiin raadiyaha dalsan waa naga intay cidda- cidduu warkayga seega baraheena bulshada ayay ka heli karaan warkan warkiisa xiga intaa ku kulmi doono waxaan idinka tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo dhammaantiin oo dhammaantan idin leh amaan allah
wararka aad la haysaa hubsiimo uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan mad helin war la hel yaabaa tale la hel